إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah ururka la baxay qaramada midoobay ayaa waxa uu ka xanuunsaday ciidamadii ugandha ee shabeellaha hoose lagu laayay asigoo kana tacsiyeeyey bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa si farxadi ku jirto u soo dhoweeyey weerarkii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee lagu laayay ciidamada ugandha qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay weerarka cagmarinta ahaa ee shalay lagu soo afjaray ciidanka uganda ee heestay magaalada bulomareer qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka aragti dhibtay weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay lagu soo afjaray ciidanka uganda ee heestay magaalada bulomareer mas-uul ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadlay jabkii ciidamada uganda ku gaaray magaalada bulomareer ee gobolka shabeellaha hoose khabiir dhanka ciidanka ah ayaa waxa uu qiimeyn milatari ku sameeyey weerarkii bulomareer ee shalay lagu soo afjaray ciidanka uganda dhegeystayaasha nagala socda baraha internetka ayaa waxay aragti ka dhiibteen dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay raadadka ka dhalanaya dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyargarooba warka oo dhamaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ururka la baxay qaramada midoobay ayaa ka xunuunsaday ciidamadii uganda ee shabeellaha hoose lagu laayay asigoo kana tacsiyeeyey cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si walwal iyo caro ay ku dheehan tahay uga hadlay khasaarihii baaxadda lahaa ee maalintii shalay ciidanka yuganda loogu geystay weerarkii lagu qaaday xeradii ay ka degganaayeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha golaha oo lagu magacaabo korosi ayaa sheegay inuu si adag u cambaaraynayo weerarkii taariikhiga ahaa ee lagu burburiyey saldhiggii ugu weynaa ee ciidanka atmis ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose hogaamiyahan ayaa u tacsiyeeyey ciidankii iyo saraakiishii ku baxay gacanta milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab eheladooda iyo dowladda uganda kamana uusan hadal masiirka maxaabiista gacanta u galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale wuxuu xusay inuu dowladda federaalka qudheeda uga tacsiyeynayo khasaarihii ciidanka uganda ku gaaray buulamareer tacsidan ayaa fadeexad ku noqonaysa dowladda federaalka waayo waxay ku soo aadayey iyada oo dowladdu ay beenisay in ciidanka yuganda lagu laayay buulamareer shabeellaha hoose argagixisadu nooc kasta oo ay tahay iyo muuqaalkeedu waxay ka dhigan tahay khatar weyn oo ku wajahan nabadda iyo horumarka ammaanka caalamiga ah ayuu yidhi hogaamiyahan isaga oo cadow u arka cid walba oo kasoo horjeeda mabaadi'da ay wadaan iyo dimuqraadiyadda intaasi wuxuu ku daray inuu caafimaad qab u rajeynayo askarta dhaawaca ah ee sida rafaadka ah ku tegay xerada golweyn kadib markii ay cagahooda uga baxsadeen dhammacda kulul ee rasaasta sidoo kale dowladda maraykanka ayaa kusoo biirtay dhinacyada u tacsiyeynaya ciidamada uganda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee washington ninka lagu magacaabo miller ayaa tibaaxay in ay si adag u cambaaraynayaan khasaarihii askarta u b d f loogu geystay dalka soomaaliya shalay oo jimco ahayd qaramada midoobay iyo maraykanka kama hadlaan xasuuqa ay ciidamadoodu u geystaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah marnaba kama aysan hadal gumaadkii ay ciidanka yugandha dad beeraley ah ugu geysteen deegaanka golweyn ah oo u dhow buulamareer iyo xasuuqii dhanka hawada ahaa ee ay maraykanku ka geysteen deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan halkaasoo ay ku dileen dad walaalo iyo qaraabo wada ahaa laakiin taa beddelkeeda waxaa la arkaa inay afka labadii yeeraan markii khasaare la gaarsiiyo ama se laga aargoosto askartooda ay iyagu keeneen waddanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarka buulamareer ku dishay ugu yaraan boqol soddon iyo toddoba askari oo u dhalatay uganda halka sidoo kale ay gacanta ku dhigtay maxaabiis dagaal iyo hub aad u badan sawiradii shalay laga soo qaaday goobta dagaalka ee ay soo bandhigtay alkataa'ib waxaa ka muuqanayay baybal ay halkaasi ku haysteen ciidamada yuganda bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa si farxadii ku jirta waxay u soo dhoweeyeen weerarkii cuslay ee shalay ka dhacay magaalada buulamareer warkan waxaa inoo haya mahad cubeyd dadweyne kala duwan oo ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay dagaalkii weynaa ee shalay lagu laayay ciidamada uganda kaasoo ka dhacay buulamareer waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan weerarkaas islamarkaana aada ugu faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay askarta uganda waa kuwan qaar ka mid ah dadkaas oo aragtidooda sidan u cabiray dhacdadii shalay ka dhacday magaalada buulamareer ee lagu xasuuqay gaaladii midmadoobiyada gaagaabnayd waa ilaahay mahadi mataqaanaa waa wax aan sugaynay insha allahu tacala wax badan dhegta aan u heynay horeyna ilaahay noo siiyey nicmadaas oo kaleento cadawgeena jebiyey haddana shalay jebiyey hadda kabacdina aan allaha ka sugayno weeyaan insha allahu tacaala haddii aan kusii noqdo aad baan ugu faraxsannahay ilaah mahadale waa nicmo ilaahayna siiyey waa barwaaqo ilaahayna siiyey gaaladaas baaba-eeda wax badan baan sugaynay insha allahu taala rabbi gacmaha u taagaynay oo muslimiintu ilaahay baryayeen maadaama aan ku dhaqannahay gobolkana aan ku nool nahay amni iyo istiqraar baan haysanay nimankaas horarka afrikaanka ayaa dalku kusoo duulay ogaandheeska ah baabi-intii iyo xasuuqa loo geystay waan soo dhaweynaynaa maxaa yeelay dadka muslimiinta qalbigooda maasha allah maxaa yeelay waxaa waaye gaal oo macnaha qamriga cabo qansiirka cuno oo dameerka cuno oo baranbarada cuno oo dalka kusoo duulay qeyb kale oo ka mid ah bulshada ayaa iyaguna sidan fikirkooda noola wadaagay marka insha allahu tacaala qof walba oo muslimna waxaanu ka codsanayaa in warka hore ilaahi subxaanahu watacaala nimcadan uu uga shukriyo waa nimco qayli ah waa nimco u soo hoyatay guul u soo hoyatay islaamka waa farxad runtii macnaha dareenkayga aan la koobi karin subaxii jimcaad ee shalay markii aan soo kacay ayaa khayrkan laigugu bashaareeyey walaalo i jecel runtii marba khayrka igu jecel ayaa ii bashaareeyey oy dheheen magaaladii buulmareer insha allahu tacaala islaamka ayaa furtay runtii aad iyo aad baan ugu farxay itulushiro maana karka bura mareeri kuwa uu xasuuqiila waantu awaje maana ugandesi wau maana mujiri subxaana watacaala wacadibiile karka kono ya mujaahidiina karka madina iyo ya bula mareer maana wadhibiila islaamu awo ugandesi maana walese laka jambura au islamu jisambovu waingiro nao isa maana mujaahidiina diwo maana karkam karkam konoya wacdibilo macrakadii shalay ka dhacday buulamareer ayaa laga hadal hayaa daafaha caalamka maadaama xilligan ay dunida ka jiraan aalado casri ah oo fududaynaya in si sahlan xogta la iskula wadaago qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay lagu soo afjaray ciidankii ugandha ee haystay magaalada buulamareer cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya waxaa issoo taraya hambalyada iyo bogaadiinta ku aadan weerarkii xoogganaha ee shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasi oo ka imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee gobolka gado ayaa waxay direen hambalyo iyo bogaadiin ku salaysan weerarkii shalay lagu xasuuqay ciidamada kasoo duulay dalka uganda nabadoon cabdulaahi ansaari nabadoon maxamed qooji iyo sidoo kale suldaan ibraahin aadan buulle kuwaasi oo dhammaantooda ka tirsan waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee gobolka gado ayaa waxa ay dirayaan bogaadin iyo dardaaran ku socda ummadda soomaaliyeed aan ku horumarno nabadoon maxamed qooji faarax iyo sidoo kale suldaan ibraahin aadan buulle noqobada gobolka gado ayaan ka mid ahay boqolkiiba boqol baan ku faraxsannahay arrintaas arrin aan raalli ka nahay ilaahay raalli ka yahay na farax gelisay aad iyo aad aan maaragtay ugu faraxnay oo ugu diirsanay weeye arrintaas kuwo ka badanna ilaahay subxaana wa tacaala baan ka rajaynaynaa gaaladu marka waa jabtay awooddaas marka awood ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka sugnaatay weeye ilaahay baa ku mahadsan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guulo kuwaa ka badan ilaahay inuuna siiyo annaguna arrintaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana waana ku faraxsannahay way iiga duwan tahay runtii dagaaladii la geli jiray iyo gaalada la jebin jiray gaaladan anagu way iiga duwan tahay waxay iiga duwan tahay daanyeerkii gafuurka weynaa oo ma garanaysaa uganda xukumay museveni gaalkaas oo faanayey kuna dhaaranayay waddanka soomaaliya inuu asaga maaragta ilhaamaystay saakii inuu la jiifay ilhaamo tii u xumeed uu la ayay raggiisa meeluu ka baxay asaga iyo gabdhihiisana saaka ay maaragta iscunayaan taasay iiga duwan tahay waxaa kaloo iiga duwan tahay gaaladii inay jabtay oo maanta wixii ka bilowda ay u furan tahay inay isdhiibaan jid kale u furan inuusna jirin ayadana ma garanaysaaye way hor socotaayo waa meesha iyada ah sidoo kale nabadoon cabdulaahi ansaari ayaa marka uu hambaliyeeyo kadib wuxuu dardaaran muhiim ah u jeedinayaa ummadda soomaaliyeed isagoona faray inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro shisheeyahan dalka kusoo duulay intaa markaad ogaateen waxaa laydinka rabaa ummad yahay inaad istaagtaan ood kitaabka ilaahay u hiilisaan ood raayada tawxiidka kor u qaadaan ood mujaahidiinta safkooda buuxisaan maxaa idinka duway aadanaha sharafta doonaayo maxaadan u dilin kufriga asba waa idin dilayaaye maxaad u diidi la'dihiin dulliga ceebtu daba joogto war maa u durugtaan xaggooda mujaahidiinta sharafta doonaayo oo maa dabaaqtantaan kufaar duulan ahaa yimida buu yidhi waxaan idin leennahay dabaaqtama dad yahow ummad yahay istaaga waxaad xaqiijiseen ood hubsateen in kitaabka ilaahay uu sare noqon doono asbaabta ugu mudanna ay tahay asiga alla cabsidiisa mar hadday saas tahayna waa inaan u istaagno oon kulligana dhaqaaqno oon saaxada jihaadka buuxinno oon tawxiidka ilaahay kor ugu dhawaaqno iska daa wax kale haddaan takbiir kulliganna ku dhawaaqno ma maqlaysaa cadowga ilaahay waa gubanayaa shalay aroortii ayaa weerar aad u culus oo ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ku soo afjareen xeradii buulamareer ugu tiilayay ciidamada kasoo duulay dalka uganda ayaa waxaa lagu khaarijiyey in ka badan boqol soddon iyo toddoba xubnood kuwaasi uu isugu jira saraakiil iyo askar ka mid ah ciidamada waddanka uganda dagaalkaasi ayaana qayb ka ah dagaalada waaweyn ee lagaga soo horjeedo nasaarada duulaanka qaawan kusoo qaaday dalka soomaaliya mas-uul ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadlay jabkii ciidamada uganda ku gaaray magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa asigoo ka hadlayay masaajid ku yaala degmada saako ee wilaayada jubbooyinka waxa uu shalay salaadii jimcaha kadib dadka muslimiinta uga warbixiyey weerarka cagmarinta ah ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin shala subax kula jirmaadeen ciidamada ugandha ee ku sugnaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay isku barkadeen meydadka ciidamada ugandha islamarkaasina ah kuwa nool gacanta lagu dhigay gaalada marka ay kululaatay dharnaato ma istaagaan alla wuxuu yidhi walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow ladbaara uma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira dagaalka markuu kululaaday carar bay bilaabeen meydkoodii waa la dul istaagay kuwa nool oo yugandhaysa ee kaafira ee nagu soo duulayna gacantaa lagu dhigay hubkoodii iyo rasaastoodii iyo baabuurtoodiina gacanta mu'miniinta ay ku dhacday
sheekh fucaad maxamed kalaf waxa uu dadka muslimiinta ah xasuusiyey in arrinkaa uu yahay gargaar dadka muslimiinta ah uga yimid xagga allah nasriga alle xaggii buu ka yimid subxaanahu wa tacaala qaala tacaala innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad yowma laa yanfacu aldaalimiina macdiratuhum walahum allacnatu walahum suu'u ddaar allah wuxuu leey annagaa u hiilina rasusha rasuul ma jirin ilaa waa loo hiiliyey waaladiina aamanuu kuwa rasusha rumeeyeyna waan u hiilinaynaa xaggee filxayaati dunyaa adduunyadaan ugu hiilinaynaa haddoon saakay oo jimcaan adduunyada joogno allah baa noo hiiliyey subxaana yugandheyskii wax la qabtay iyo wax la dilay iyo wax cararay bay u qaybsameen allah baa noo hiiliyey innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu filxayaati addunya xaggee kaloo noolagu hiilinaa wa yowma yaquumu lashhaad markii gaalada naarta lagu guro annagana jannadii lana geeyo baan gaaladii oo naarta ku jirtaan daalaacanaynaa murugo xoogle ayaa ka jirta gudaha dalka ugandha maadaama wiilashoodii lagu laayay halkan oo soomaaliya ah laakiinse dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ayaa taa cagsigeeda aad u faraxsan sheekh fu'aad ayaa arrinkaa soo hadal qaaday saakay ka shallaynaysaa habarta ugandha joogta ee ninkeedii la dilay saakay ilmada duugaysaa gabdhaha iyagana saakay waa faraxsan yihiin haadaa huwa waxaa weeye mu'miniintu amarka ilaahay inaan qaadano wey soomaalidu waxay tidhaahdaa weyl berey dib ha ku quus qaatee tilabadan lagu laayay ciidamada uganda waxa ay farriin u tahay ciidamada etoobiya ee duulaanka gardarrada iyaguna ku jooga gudaha soomaaliya sheekh fu'aad maxamed kalaf ayaa farriin muhiim ah waxa uu u diray etoobiyaanka soo xadgudbay ee doonaya in soomaalida ay kirishtameeyaan dalkoodana la wareegaan waxaan halkan fariin oga diraynaa xabashada etoobiya joogta dagaalka annaga idinka naga dhexeeya dagaal dheer weeye mar kastana annagaa alla noo hilinaya subxaana wa tacaala dalkan haddaad soo gasho dalkan dad muslimiin baa iska leh kuwaaga jooga iyo kuwaaga hadday yimaadaan dhammaantood mu'miniinta way la dagaalamaysaa maalinkii aan idinla dagaalnay annagoo nool labada kun iyo toddobadii ay ahayd maalinkii afartanka kun oo ciidan aad ku soo gasheen dalkan muslimiinta aad ku soo duusheen muslimiintu way idinla dagaalameen nin dhagax idinku tuura iyo nin xubad idinku tuura iyo dad duceeyay u qaybsameen waxaad ka baxday dalka afar sano kadib adoo dhiiggaaga qulqulaya ayaa doolow xagga u dhaaftay adiga oo baktigii wata oo dhaawacii wata ayaa doolow xagga oga baxday maantana waad jabaysaa biidni illaahi tacaala sheekh fu'aad maxamed kalaf waxa uu dadka muslimiinta kula dardaarmay in ay jihaadka u istaagaan oo ay xidhiidda siibaan shisheeyaha ku soo xadgudbay awalan waxaanu idiin dardaarmayaa aljihaadu fii sabiili illaah rasuulka ilaahay baa alla noogu soo dhiibay rasuulka ilaahay baa noo dardaarmay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum kuwa gaaloobay kula dagaalama maalkiinna iyo naftiinna iyo carabkiinna kula dagaalama dagaalkii shalay lagu laayay ciidamada uganda oo xarakada shabaabul mujaahidiin war hordhac ay ku sheegtay inay ku dishay boqol soddon iyo toddoba askari oo ka tirsana kuwa oo qaarkood ay saraakiil yihiin ayaa si weyn looga hadal hayaa gudaha dalka iyo dibadda waxaana tilabadaasi walaac iyo argagax horle ay ku riday ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga kuwa oo iminka kebalyuurar ah qolo walibana ay aaminsan tahay in iyada lagu soo maqan yahay khabiir dhanka ciidanka ah ayaa waxa uu qiimeyn militari ku sameeyey weerarkii buulamareer ee shalay lagu soo afjaray ciidamada uganda ee halkaa ku sugnaa cabdifitaax maxamed qaasim ayaa mar kale warkan inoo haya korneyl cabdulqaadir axmed nuur oo ka mid ah saraakiishii hore ee soomaaliya ayaa isdultaag ku sameeyey weerarkii cuslaa ee ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jarmaadeen xeradii ciidanka yuganda ee degmada buulamareer isaga oo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu sheegay in wixii ku dhacay ciidanka yuganda ay sababi doonaan inay gebi ahaanba soo afjarmaan dhibaatooyinkii ay ku hayeen waddanka iyo bulshadaba marka uu sidaa leeyahay waxa uu wax ku qiimeeyey khasaarihii lixaadka lahaa ee soo gaaray ciidanka yuganda sida dhimashada faraha badan maxaabiista laga qabtay iyo hubka kala duwan ee laga soo furtay kuwaasoo dhammaan sawiradooda lasoo bandhigay
waxaan isleeyahay waxaa soo afjarmi doonaa wixii soomaaliya ay ka hayeen oo maaragtay howlgallada ahaa oo awalba ay ku yeelayeen dadka shacabka iyo masaakiinta oo gardarrada ahaa wixii ayaga ayaa soo afjaraya inta kale inay badbaadiyaan oo ay daldalaan baa dhici doonta saasaan isleeyahay aniga marka laga yimaado in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dagaalamaan caqiido islaami ah oo u suuragelinaysa inaysan marnaba cadowgooda ka waaban ayuu dhanka kale korneyl ku sheegay in ciidamada shisheeye ay ku dhib qabaan weerarada istishhaadiyada ama nafurka ah oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu daran ee khasaaraha iyo burburka u geysta xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka sida shalayba ka dhacday magaalada buulamare arrintan ayada ah waxa weeye horta aslan barnaamijkan hadda aad galay xerada oo qaraxyada iyo istishaadyada ilaa hadda adduunku xal uma hayo waxa weeye waxaan kaloo dhan waxbaa loo diyaariyey diyaarad gandaal baa loo diyaariyey gandaalka soo ordaya gandaal kaloo lagu celiyo bakriotikidaa la hosilaayo baadaaro waxbaa la sameeyey laakiin ilaa hadda adduunku xal u leeyahay istishaadiya lianna qof socda oo bini aadana oo adigoo kale ah oo adigana ku dilaya ilaa hadda gaaladu arrintaas xal bay u laayihiin ilaa hadda wax daawaa uma hayaan wuxuu sheegay in xalka keliya ee loo hayo dagaalada noocan uu yahay in dulmiga iyo xadgudubka laga daayo dadka muslimiinta ah daawada keliya oo loo hayana waxay tahay qofkaas saas samaynaya dhibka lagu hayo in laga daayo oo hadda adduunku maaragtay arrintaas ayadaa wax keliya oo la og yahay oo gaalada laftooda ay sheegeen oo ay og yihiin dadka ayagoo itishaadiyiinta oo maaragtay iina wax dilahayo waxa ay naftooda u hureen dadkana ku baabi'inayaan in laga daayo xalka keliya adduunka laaya kaas waayo haddii kalena cawaaqib xumada ka dhalanaysa mar walba ay noqon doonto khasaare badan oo aan la mahdin oo shisheeyaha gaara iyo in lasoo afjaro guutooyinka ciidankooda ee xeryaha deggan cawaaqibta ay beegi kartana waxay gelin kartaa xero dhan oo guuto ay deganay oo mathalan guutada waa kun qof weye markii afantan la yidhaahdo waa ku dhex dhul markii gaashaaman tahay oo gaadiid iyo ay wadato qalabka dagaalka oo sida maaragtay qoryaha ay wadato madaafyada goobta taasi oo dhan kun iyo shan boqol bay noqon kartaa oo ay noqoto guto la xoojiyo xero dhan baa waxaa ka dhigaya dekan dekan hal baawur ama laba baawur marka waxaan dhihi karnaa waxay la mid tahay waxyaabaha ay dhahaan nuclear baan samaynay oo annagu hadda waxbaan ku dhufanayna baaba ahaye oo ayagu dadka ay hadda wahanjahayaan si oo rasmi ah ayaa lagu dhuftay oo la tutay aan dhihi karnaa marka saasaan aanu qiyaasi karaa ciidan aqalkaan sameeyay arrintan hadalka colonel cabdulqaadir ayaa ku soo aadaya iyada oo khubaro reer galbeed ah ay horay u sheegeen inaan laga hortegi karin weerarada jihaadiyiinta gaar ahaan kuwa nafurnimada ah hadday ahaan lahaayeen gaadiidka miinaysan ee xeryaha shisheeyaha lala beegsado iyo xoogugalka lagu sameeyo xeryahooda isku soo wada duubo weerarkii magaalada buulamareer ee shalay lagu soo afjaray ciidanka uganda ayaa aad looga hadalhayaa dalka iyo dibaddaba dhegeystayaasha nagala socda baraha internetka ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose mar kale mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya dad badan oo idaacadda kala socda dhanka internetka ayaa aragtidooda ka dhiibtay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer ee lagu xasuuqay askar kor u dhaafaysa boqol iyo soddon askari oo ka tirsan ciidanka uganda waxay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin weerarkii shalay ciidamada mujaahidiintu ku laayeen askarta shisheeyaha ee ku sugnaa buulamareer allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd waa soo dhoweynayaa allah ku mahadsan allah ku mahadsan jibiyey kuwaas leebiyiinta mujaahidiintana waxay ku tiirsan yihiin allo allah mowlahooda ah kuwaasna waxay ku tiirsan yihiin kafaradaas ayaa alloo u ah oo kuwaa diyaaradaha korka caawinayo walaalo meelkasta rooga meelaraay yaneenka farxeeden qulubtan oo shaafeeden ilaahay maybuu ahaa meelaraay adduunya aakhira siinka farxiya haddii aa ka dhibta aragtideyda weerarkii ka dhaca maanta buulamerer weerarkaas wuxuu ahaa fariin ku wajahan dowladda yugaadha ku wajahan dowladda xasan sheekh waana fariin ay kolay akhrisan doonaan
qaar kale oo ka mid ah dhegaystayaasha ayaa iyaguna sidan u cabiray aragtidooda ku aadan dagaalkii shalay lagu laayay ciidanka uganda ee ka dhacay xero ay ku lahaayeen magaalada buulamareer qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah ilaahay ayaa ku mahadsan oo maanta baabi'iyey gaaladii yugandheeska ahaa oo deganaa buulamareer waxaan leenahay mujaahidiintu taqabal allaahu minkum ilaahay idinka aqbalo camalka aad samayseen marka hore ilahay baa mahad celinayaa suurto geliyey wixii maanta meeshaas ka dhacay wiil iyo nasrina ummadda muslimka gacanta u geliyey intaa kadib waxaan leeyahay shuhaadadii meesha ku shiidaya allaha shahaadada ku aqbalo inta dhaawacan allaha u boogeydhayo dee aad baan ugu xadnaqayaa walaalaha inaga farxiyey dhammaan kuwa halka ku shahiidayna allah subxaana watacaala jannadii baan u baryaynaya inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo runaantii gaalo way joogtay runaantii gaalo gobolkooda wuu dhacay allahu akbar maanta waxaa weeyaan waan ilmeynaynaa farxad baan la ilmeynaynaa baraha bulshada ayaa aada looga hadalhayaa dagaalkii shalay ka dhacay buulamareer waxayna dadku isla dhex marayaan sawiradii laga soo qaaday goobta dagaalka oo ay faafisay mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay raadadka ka dhalanaya dagaalkii shalay ka dhacay magaalada buulamareer maxamed daahir calasow ayaa warkan faahfaahinaya aqoon-yahan ibnu muflix oo ka qayb qaatay barnaamij gaar ah oo ka baxay warbaahinta al-furqaan laguna falanqeeyey weerarkii cuslaa ee shalay lagu qaaday saldhig weyn oo ciidamada yuganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay raadadka iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeelan karo afrikaanta iyo caddaanka maalgeliya wuxuu tilmaamay in macrikadaasi ay dhabarjab ku tahay shisheeyaha afrikaanta kuwaas oo isku diyaarinayay in iyagoo nabad ah ay ka baxaan soomaaliya waxay horta jawaano badan ku reebaysaa niman yida diiro qabay oo maanta isu diyaarinaya inay baxaan baa horta aakhara loo diray asxaabtoodii iyo walaalahoodii kale intee gaalada haysanka dhudhuwaha meesha joogay iyo ayaga horta waxay ku reebaysaa murug aad iyo aad weyn bay ku reebaysaa oo dadkii maanta sugahayay waxay dhaqaale aruursan kareen intay aruursadeen inay maanta baxaan ama berri baxaan sugahayay ama sanadka maxaa ka damba baxaan horta sugahayay oo aakhara loo diray iyo kuwa ka dambeeya ayaga ee ayaga sugaya laftirkooda ee xeryaha ku jira ee kaleento oo ka fikiri doona talow idinkuna ma idinku dhici doontaa mise idinkuna nabad qabtaan baad soomaaliya ka bixi doontaan taa waa jaanibka afrikaanta iyo kuwa waddanka ku jira weeye jaanibka labaad waxay murug iyo dhawarjab ku tahay murtadiinta xasan iyo maxaa la dhahayay gurubkiisa ahaba iyagana dhawarjab ku tahay oo waxay dhawarjab ugu tahay haddiiba kuwii maanta waaweynaa waxaa artay dabaabada silsiladaha ku socda iyo waxaa artay gaari qafilan la gubay kuwii maanta tabartaa haysta ee xooggaa iyo awooddaa isbidaya haddii maanta sidaa loo burburiyo oo sidaa dhagaha loogu dhuftay tolow ayaga idinka maxaad noqon doontaan maxay ku dambeyn doontaan hawshiina xagay mari doontaa ayagana dhinac kale ka haysata taana waa mid labaad oo ayadana maxaa la yidhahdaa ii sheegay murugadii culayskadayna dhinaca kale waxaa muruga saddexaad iyo dhinaca saddexaad ay ku tahay nimankan salibiyiinta ee dhaqaalaha bixinaya xalalo fadhiya ama korba kasoo taageerhaya wixii lamidka inuu muruga ku taago golweyn iyo meelo kale oo ka agdhow buulamareer waxaa saldhigyo ku leh ciidamo kale oo ka socda dowladda uganda marnabana ma aysan u gurman ciidamadooda sababta taa ay ku dhacday ayaa la weydiiyey ibnu muflix waxaan maqli jiray ninkiisa haystu kale macaawiyaan maqli jiray ayaga horta tooda haysataa un waxay isleeyihiin war kuwan markii lagu fadhiistay ee ayagiiba lagu habsaday ee madaxa lagaga fadhiyo haddaad dhahaan waan dhaqaaqaynaa armi idinkii laftiina layn dul fadhiyaaba idan marka kuwaasi waxa weye ilaahu moota ilaahu moota ka maqli jiray nimanka nimankan caadka ee xamar waxaan ka maqli jiray ilaahu moota baan ka maqli jiray waxa weeyaan ilaahu mootidi weeyaan ilaahuna dhaafi oo aan kuwaa ku ekee annaga aan ka nabadgalle weeyaan horta meesha meesha isgurma dadka isku gurmadan haye ee isku maxaa la yidhaha dhiig isku bixin haye ee nafta isa siin haye ee maxaa la yidhaha meel walba isla gaarhaya waa dadka muslimiinta iimaan kale waa qofka maxaa la yidhaha qofka walaalkii xanuunka haysta uu taaban hayo nimankan horta ayaga laftirkooda marka hore inta waxay ahaayeen niman kala taagan ninba meel buu ku xaraysan yahay sababta uu ninba meel ugu xaraysan yahayna wax marka wax kale ma ahana waxaa weeyaan waa dacfiga iyo tabaryarida iyo quwadyarida ayaga haysato weeye taasaa marka waxay keentay inay isu gurman waayaan war-saxaafadeed lagu xoojiyey sawiro ayay xarakatu shabaal-mujaahidiin ka soo saartay dagaalka lagu xasmiyey xerada ciidamada yuganda ay ku lahaayeen buulamareer waxaana mujaahidiinta ay sheegeen in khasaaraha horudhaca ah uu gaaray boqol soddon iyo toddoba askar oo ka tirsan ciidamada yuganda kuwaas oo meydadkooda lagu arkay sawirada sidoo kale ciidanka mujaahidiinta waxa ay gacanta ku dhigeen tira maxaabiis ah walaayadda islaamiga ah ee bay ayaa waxa ay soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka ah maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay askarigan oo lasoo goostay qori ayaa ka sheekeeyey duruufaha nololeed ay ku sugnaayeen isagoona sheegay inuu ka garab dagaalami jiray ciidamada xabashida etoobiya balse hadda uu wax badan fahmay isagoo sii hadlaya ayaa inta raaciyey inuu ka soo tagay degmada diinsoor wuxuuna sheegay sababaha ugu soo tegay waxa ku dhaliyey iyo inta sano uu ka tirsanaa askarta cali cabdi ibraahim beli dhaha waxaa ka imaaday degmada diinsoor askariha koonfur galbeed aan sheegaaya toban sano amal askaraha dhufaysaa ka tirsanaya in gaali iyan ogaada in muslimiinta dhatoo ka noolada fadaya saasaan bahay dinsorna haaladee ciidan hundadad gaala rowaan intay rowaan maanka baagay intay ku tabaan muslimiinta meelay kuwaan nolol xun ka jiraan nololhan raashin gaala kusii badan hadan gaalana roogda baydhooka kubeeri etoobiyaanka la sohanay waagi oo dinsorna gobodaya la kooye insha allah haddana kutobusheed maa inti jidkaan ahay jidfaylan hayna ogaada saasaan ku bahay guruwa guruwa yukrain oo
kadib wuxuu sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey wilaayaadka islaamiga ah mayla hariiray lanjafada oo bush midanaro yaa la hariiray isuuna hay dhawaay masari isuuna hay hariiray masari koy lan walayn dhami mala wal hay dhawaay gacan furan la hay dhawaay haddana dib wal fulaak sugan ma ah ayada in ku raacaan yoona oo kale hayankadeedan abaanba la fadab neew iyada mayla dhawaan si anhigi karoogi isanta iyadan isla dubanyin mareda salaada muslon ee salaada ilaahay tukada ariga kowdi ma aaminsanay hoo badan seeta amlaka goorhay aaminsanay intii dhabileen ka sameyna gacan furan lahay dhawaaya waxaa aad isu soo taraya askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalka kadib weerar xooggan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageenta